abaaro daran ayaa laga soo sheegayaa deegaano ka mida gobolka gado ee soomaaliya abaarahan ayaa ilaa iyo hadda aan keenin wax dhimasho oo dadka ku yimaada ku timaada laakiin keenta dhimashada tiro badan oo kaxoola ah faahfaahinta baaxadda abaartan ayaa waxaan ka waraystay macalin muuse iimaan xuseen oo ka mid ah maamulka deegaanka faafaxdhuun oo ka mid ah deegaanada ay abaaruhu sida ba'aanu saameeyeen iyo waxaan kuu sheegayaa abaartu waa abaar ba-an oo gobolkan gado o dhan ka jirta khaasahaan dhankan hadda galbeed oo annaga aan jirnaa iyo ka jirtaa aniga hadda aan joogaa waana abaar ba-an oo dadkii xoolihii ay dhamaadeen dadkiina hadda markaan dhimasho uu qarka u saaran yahay muddo intee leeg bay soo jirtay abaartani waxaa jira horta labadii xilil roobaada u dambeeyey xaradu lagama helin oo maxay ahayd roobkii la rabay kama diin meeshan aan joogana ma laha meel biyo lah oo maxay ahayd ama ceelo leh ama maaragtay webi uu mara ma ahan oo waa meel oomana e waana meel baaxad weyn oo maxay ahayd dhowr kun oo kiilo isku weer e ilaa jeriley ilaa cawsfurun dhul baaxaad aada u weyn la waayo oo oomane oo maxay ahayd dadkii shacabka ay ku noolaana ay meel ay aadaan ay isgaranayn hadda markaan aan la joogana ay waxay ku sugeen ilahay ogyahay waan gartay oo waxaad ii sheegtay in ilaa labadii xilli roobaad aydaan roob helin laakiin abaartu inay idin taabato oo aad xanuunkeeda dareentaan muddo intee leeg baa iminka ayay ahayd abaartu horta waa sii adkaanaysaa oo maxay ahayd dadkii shacabka ahaa maxay ahayd waad garanaysaa dad aan biyo haysanin xoolihiina waa leecdeen oo abaartay u leecdeen dadkii marka waa asagiina wuxuu dhimasho u saaran yahay hadda wax dhintay oon kuu sheegi karo oo maxay ahayd dad hor dhintay ma jiraan laakiin waxaa loo saaraya qarka in oo dhimasho ay ay gaarto macalin muuse magaalo weyn oo ama gobolkaa ka tirsan ama gobol kalaha ka tirsanaatee oo u dhow deegaankaad joogtaan ee faafaxdhuun ma jirtaa waa magaaladee magaalo weyn anagu hadda baareera noogu sukayso baareera noogu sukayso oo sideetan iyo shan kilomitr ama sagaashan kilomitr noo jirtaa noogu sukayso oy wadadeedana naga xiran tahay oo annagu hadda aanan ka talin magaalo kaleo hadda weyn oo u dhow meeshan ma jirto eelwaaq baa iyadana maratay oo dhankan galbeedka xaggiisa naga xigtaa iyadan ayaa yaa magaalo kale noogu sukaysa saas weye ilaa maxay ahayd xuduudka kenya on xaggiisa ilaa wajeer ilaa aadama ahaan magaalo hadda nagu dhow oo degmadana ay maratay hadda markaan u dhow ma lahan saan kuu sheegay baareera ugu dhaweyda oo hoos tegeysa baareerana wadadeeda way naga xiran tahay waan gartay marka ma jiraan wax haba yaraatee gargaaro idin soo gaadha ama idinka soo gaadhaan dhinaca baardheere amaba magaalooyinka kale ee soomaaliya amaba dhinaca kenya innaba ha yaraatee wax gargaar ah oo la helay oo dadkan shacabka uu helay oo aan kuu sheegi karo habeenkan maxay ahayd caawe ma lahan haba yaraatee wax gargaar ahoo ama dhan dawladeed nooga imaaday ama dhan hay-adeed nooga imaaday oo meeshan ka jira ma lahan waxaan markaa caalamka u sheegayaa ama inta soomaaliyeed oo danqanaysaan u sheegayaa dadkan inay rafaadsan yihiin oo ay barakacsan yihiin oo dagaalo iyo abaar ay iskugu darmatay xoolihii ay dhaqanayeena ay ka leedeen dadkiina aan dhimasho uu qaabkan ku saaran yahay haddii aan aan la soo gaarin oo gacan aysa helin waan gartay macalin muuse waxaan ogahay in ciidan kenyaanihi ay joogaan deegaankaad joogtida faafaxdhuun wax wada hadala haddaad tihiin maamulka meesha ma la yeelateen waan la yeelanay ha waan la yeelanay in oo wixii oo ay tari karaan oo dadkan u tari karaan inay u sameeyaan waan la yeelanay oo hadal le wax hadda oo ka soo baxay oo dadkan waxqabadkiisa ahna weli maan arag annaga oo ay maxay ahayd ay ay dadkan u qabteen ciidamada wax hay-ad ka socda oo imaadayna malaha meesha waa meeshu waa meel oo furin ah oo dagaal awal ka jiray dhulkiina niyow maxay ahayd hay-adihiiba ma shaqeeyaan oo dhul annaga hadda naga dambeeya oo maxay ahayd xagga xuduudka naga jiraa jira oo sidii gerile iyo cawsurul iyo kale asaan hadda ku tilmaamayay waana lamid oo wayna way la qabaan abaartan wax hay-ad oo ka socota ama oo biyo dhaamina ama magaciisii oo ka socotana ma lahan waan gartay marka ciidaad qayladhaan u diraysaan ma jirta hadday noqon lahayd dowladda soomaaliya iyo hadday noqon lahayd hay-adaha gargaarkee ama waddamada deriska ku sugan amaba caalamka waxaan horta arrintan jaaniskan uga faaidaysanaya oon sheegayaa oon caalamka u sheegayaa hay-adaha iyo dowladda federaalka dhammaan waxaan u sheegayaa in meeshan uu dhibaatada aan kuu sheegayo oo baaxadeeda intaan talaagtahay ay ka jirta biyola-aanta iyo cuduradii iyo maxay ahayd xoolihii oo la-day iyo abaartii oo sii weliba sii baahaysa waxaan marka codsanayaa oon halkan ka caddaynaya ama aanba maxay ahayd aan codsanayaa in oo wixii waxqabad lahoo soomaaliyeed ama caalamka ay dadkan soo gaaraan oo deg deg kusoo gaaraan weliba isbuucan hadda aan ku jirna gudihiisa haddaan la soo gaarinna dhimashaa imaanaysa
kaasi waxa uu ahaa macalin muuse iimaan xuseen oo ka mida maamulka deegaanka faafaxdhuun ee gobolka gado oo habeenkii xalay ahaa khadka telefoonka ee deegaankaasi iigu warramay